bilicdii magaalada la soo celiyo bulshada lagu baraarujiyo nadaafadda iyo ahmiyadda ay leedahay iyo inaan dhammaanteen fahamno adeega nadaafadda inuu yahay adeeg asaasi ah qof walbana looga baahaya ganacsatada waxaan uga digaynaa in ay muxuu ahaa aysan ka qayb qaadan wax nadaafadda wuxuu dhimayo waxaan ugu baaqaynaa inay nadaafadda xoojiyaan kaalin buglana ka qaataan qof kasta oo shacabka soomaaliyeed ka mid ahna waxaan rabnaa inuu nadaafaddii qayb nagala qaato magaaladan waa magaaladaadii waa caasimaddii dalka caasimadaada nadiifso ilaasho intaas ka sokow waxaan aad ugu mahadcelinaa haweenka soomaaliyeed oo runtii mar walba na garab taagan markay noqoto olola nadaafad markay noqoto olola wacyigelin ayagana ma iloobi doono oo dadaalkooda iyo waxayna tusaysaa sida ay waddanka inay leeyihiin u aaminsan yihiin sidoo kale shacabka soomaaliyeed meel walba joogaan inay ilaashadaan caasimadoodii magaaladoodii